horta xaafadayga ka jirta waxaa waaye dhulkeenayga gaar ahaan waaxda saddexaad waxaa qabnaa dhibaato ah in oo ciidamo oo maleeshiyaad ahaan uhubeysan inay xaafad soo galaan inta udhexeysa toban saac ilaa sidii saac dukaamadii goobihii waxbarashadii oo kale iyo guryihii oo kale inay udhacaan daweynna ay qaataan wixii agab ah guryaas yaalay sididaafkii ahaado laabtoobyadii mobeeladii iyo wax walba oo adiga bulshadii meesha dibleed ay ku dhaqmayso
gelinka hore ee habeenkii waktiyada hore wax dhiba laguma qabo miya wadooyinka iyo suuqyada iyo dad la baarto ma jirto ha waktiyadii hore waa roonayn hadda waayo dhexdii mar bilaabatay laakiin hadda waktiyada hore waa roonahay laakiin waktiga dambe markii la gaaro ayaa waxaa dhacaysaa in dad maleeshiyaad ahaan ufeysan inay soo galaan guryaha dawlin ay baaritaankaas u dhaqaqaan marka ma guryaha iyo suuqyada galayaan oo ay u dhacayaan mise magaalada dadka socda xilligaasay wadooyinka u istaagayaan
horta dabcan waktigaas hadii todoba saac ilaa sidii saac kudhaay waxay noqon kartaa dad socda horta xaafada fuul jiraa waktigaas waxaa lagu kala xaroodaa meesha saddex saac ilaa laba saac waa lagu kala xaroodaa horta xaafada inkastoo ammaankeeda ay weliga difaas ka en laakiin hadda waxaa soo kordhay guriyihii aad ku xarootaada lagaaga hareeni difaac
marka waktiga kowda habeenimo markii la gaaro miyay bilaabanayaan in xaafaduhu ay galaan mise way dhacdaa inay ka horna ay yimaadaan iyo kadib inay yimaadaan
dabcan dabcan todoban saac iyo wax ka dambeeya ilaa sagaal saac ilaa adinka koowaad intaasay shaqaystaan
wax xisaab ah ama tirokoob oo aada ogtihiin guryaha loo dhacay iyo goobaha ganacsi intay gaarayaan
goobaha ganacsi hadiinta aniga horta aguurjoog ahaa waxay tahay hal dukaan iyo hal iskuol oo aniga ii dhow xitaa aan dhihi karo hebel hebel isko banaadir isko banaadir iskalig iskuol iyo maxaa la dhahay meelkale oo iyadana saf iga fogeyn oo goob dukaan ah in habeen wakti dhexe loo dhacay iyo guri karo asaga ii dhow waxaa waaye intaasaa tirokoob hadda ku haynaa maxaa laga qaatay iskuolka waan aragnay waa baahinay goobtan ganacsi noo sheeg maxaa laga qaatiyo guriga aada ogta
goobta ganacsi yadaa dhex jiisa meesha waxaa laga qaatay adiga laba mobel iyo agab yar oo markaa iibiyey wax saas marka si badan lagama qaada lakin intaasaa laga qaatay
ma waxay ka taagan tahay dhibaatadan degmada dherkenley oo keliya mise waa ogtihiin oo xaafadaha kale dherkenley ka baxsan way ka jiraa dhibaatada dabcan maya maya waxay ku eeg tahay xaafadan badanaada haddana waa waaxda saddexaad oo kale oo keliya weli maana maqal ama dhagaha kuma hayno xaafad kale saa loo galay laakiin xaafadeena waaxda saddexaad dharkeenley ay ku eeg tahay yar kale asina ila jooga asina kugu dhiiba asina waxaa waaye asina sii wareysa way waa ii dhiibi doontaaye ma adiga aan ku weydiiye ma jirtaa wax isxiiqaan ah oo ay sameeyeen dadka deegaanka odayaasha oo loogu tegayo hay-adaha ammaanka oo dhibaatada lagu wargelinayo
saldhiga waa la wargeliyey laakiin wax oo responsi ama jawaab weliba baana ka helin badanana waa iska dhacdaa markay xaalahan oo kale laga soo dhacay inaan la xiriirin laakiin wax jawaab fiican iyo ciidamada ammaanka tallaabo ay ka qaadaan maan arag way waa maadsantaa ii dhib qofka kula jooga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat soo dhawo walaal waa radio kulmiye toosaa ugu jirtaa qadka waxaa iga warantaa dhibaatooyinka aad ka cabanaysaan
wallaahi walaal waa dhowa aada iyo aada u dhowahay wixii ugu yarkii saahibkii uu kuu sheegay iyo waxyaabo ka badanba way jiraan oo dhac iyo boob oo ciidanka dawladda ay sameeyaan maxaa ka badan
habeenadii oo kale dadkay baartaan waagii hor bajaaj iyo iyo mootooyinay ahaayeen iyo baarasho oo laasa hadda waxaaway habeenka adiga oo jiifaa gurigaa loo soo dhaca dukaamadii iskuuladii waaba meeshii ka daran
waxaad tiri ciidamada dawladda fuliya dhibaatadan yaa kuu xaqiijiyaan in ciidan dawladdu leedaha inay yihiin ragga wax dhacaya
waa un ciidan dareyskii ciidan dareyskii dawladda xiran kolley ma ma xaqiijin kara laakiin waa waa un aragtideeda haddii ciidan darayska xiran waa sida dariska ay sheegeen iskuolka yarkii lagu dhacay iyo siday sheegeen aduu ma aragto shaksiyan oo iyagoo dareys ciidan gasha
anigu ma arag laakiin waa yarka iskuolka lagu dhacay iyo midka dukaanka iyo say xaqiijiyeen waa waxaa iga warantaa markii guryaha ay dadka u galaan oo ay wixii ay qaadan lahaayeen ay qaataan ma jirtaa dhib kaloo lagala kulmayo
wallaahi ma ma ma ma maqal laakiin waxaa jeclaa hadiiba guriga qofkii wixii ay ka qaadan lahaayeen haddii ka waayaan ama uu ku madax adeego yani dadaad iyo inay u cagajugleeyaan oo kale
maxaa doonaysaan hadda marka waad idaacad usoo wacdeen
waxaa jecl waxaa jecelnaha in maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan hay-adaha institutionska ee khusayso ammaanka inay wax badan ka qabtaan waaxda saddexaad degmada lakeenley maamulka wa waa la xiriirnay laakiin weli waxba kama hayno waa waa waa wacnay waa ka warsugaynaa ilaa iyo hadda jawaabtooda iyo falcelintooda waaxdan oo sidaas looga cabanayo maxaa ka jira iyada yaa ku nool ma ciidan aan dawlad ahayn baa degan sababta looga cabanayo dhibka gaarka ugu yaha maxay ta
maya walaal ciidanka kuma badno inkays xitaa waxaaba dhacday inay ciidanka ku yar yihiin oo waaxda amnigeeda iyo shacabka un aa ku dhaqmo oo inta badan ku nool mana jiraan inta badan ciidamo iyo forceska ciidamo ku nool wada maaragtay waaxda degan ama ilaalo kaaya ma jiraan marmar waxaa laga yaabaa inay ay un u imaadaan howlo shaqo iyo ayagoo socsoconaya laakiin ciidan si gaaro oo maaragtay locationkan ku nooloo degan oo ilaalo ka haya ma jiraan walaal ma garat ciidanka idinkugu dhow xagee degan yihin
waa waa waxay ilaa odahay naga fogyihiin saldhigga degmaday degan yihiin kuwa nagu dhow